booliska magaalada laascaanood ee gobolka sool ayaa sheegay in ay baadhayaan dil xalay magaalada laascaanood loogu geystay laba qof oo lamaan ah kuwaasoo bartamaha magaalada lagu toogtay ilaa haddana si rasmiya loogama oga sababta dilkaasi ka dambaysay warbixintan waxaa laascaanood nooga soo diray waryahayaga cabdikariim olol magaalada laascaanood xalay waxaa ku geeriyooday lamaane wada socday oo xilli ay marayeen wadda ku taalla xaafadaha magaalada laascaanood gaarahaan xaafadda farxaskule lamaanahan ayaa magacyadooda lagu sheegay maxamed maxamuud muuse ismaaciil iyo xaaskiisa oo iyadana lagu sheegay shukri xasan maxamed timcadee dhacdadan ayaa siday u dhacday v o a waxay wax ka weydiisay taliyaha bilayska ee gobolka sool cali axmed shire halkan waxaan uga tacsidaynayaa labada marxuum ehelkoodii iyo qaraabadoodii iyo qaranka dowladda somalilan oo uga tacsiidanaya halkaa foosha xun baa xalay ka dhacay gobolka sool kullay dadna waa xuxulan yihiin oo waa usoo qabanay baaristiina waa socotaa ka hor dhici mayno dib baanu kasoo sheegi doonaa natiijada waxna waa daba soconnaa shacabweynaha reer laascaanood ee gobolka sool waxaan ugu baaqayaa ciidanka booliiska dowladda somalilan ee gobolka sool qaybta gobolka sool inay kala shaqeeyaan nabadgelyada gacana ka siiyaan nabadgelyada nabadgelyadu waa muhiim ummad oo dhan baa ku nool bulshadaa ku nool waxaanu mar labaad ka codsananaa inay ciidanka booliiska nabadgelyada kala shaqeeyaan annaguna anagoo siyaasada taliyaha ciidanka iyo amarkiisa fulinayna waxaanu bulshadayada u ballan qaadaynaa inaanu si agar la-aana aanu ugu shaqaynayno nabadgelyadana uga shaqaynayno iyagana waxaanu ka codsanaynaa waad aragteen ciidanka habeen iyo maalinba wuxuu u taagan yahay sugaamdigii nabadgelyada uga shaqayn lahaa bulshada waxaanu ka codsanaynaa inay gacan ka siiyaan ciidanka booliiska nabadgelyada kala shaqeeyaan nabadgelyada in laga shaqeeyo nabadgelyada la ilaaliyo ciidanka booliiskana gacan laga siiyo nabadgelyada cabdikariin nolol v o a magaalada laascaanood